iskafurinka aada waa dhaawac caafimaad oo dhiyawantiila ku guda jira dhalmada gaar ahaan markii dhalmadii adkaata ama ay qaadato saacado badan iyadoo helna gargaar caafimaada waliba yeesheenase in xididyada kaadahayowka iyo mindhiirida iyo markaasiya dhambalamana taasna yeesheenase in aada si markaasi lan xakameeyo korna iyo kaadada ama saxrada sii deyta cudurkan weliba uuse sababay ceeb goodoon bulsho iyo xanuun nafsi ah iyo toojir ahaaneed ee eedun ulus walaanka xanuunka badan iyo weliba yeeta in cudurkan laku horseedo kora waana la daawey kora haddii la helo adeeg caafimaad oo deg deg ah haddaba ma eete waryaabo sababa cudurka iska furanka sababan kuubiyin iyo weliba ku mid ah dhalmada oo eedan adag oo markaasi lan helna adeeg caafimaad oo xirfad leh guur hore nafaqa xumo iyo in aada oo dhalmada la dhiifata muddo dheer weli kaloo muhiima intii bilaanto badan shooya ku noolina deegaano fogfog oo markaasi si fududa lanka helo korna xarumo caafimaada isku furunka walkufaysida koro iyadoo laga sameeyo qalin caafimaad oo gaare laakiin walaanku muhiimsan iyo weliba taa in laku horseeda taasna weliba yan baahantaa adeegyo caafimaada oo la helo kora wacyigelin iyo in la xoojiyo awoodo caafimaad ee hooyooyinka doctor cabdiqaadir xaaji axmed oo ah dhakhtarka takasusi caafimaadka bilaanta iyo weliba usniin sharxaye walyaabo sheenow isku furanka iyo sida lanku horseeda koraa cudurkan fiistolada horta waxaa la qiyaasaa sanad kasta in uu asiibo ama uu ku dhaco dad u dhexeeya konton kun ilaa boqol kun oo dumar ah adduunka oo dhan uu saameyn ku leeyahay fistolada oo laga qaado xilliga dhalmada ama fistolada umusha in ka badan laba milyan oo haween ah oo da-yar na way la nool yihiin kuwaas oo aan hel fursad u helin in la daaweeyo waxaa la sheegaa inay u badan yihiin aasiya iyo africa afrikada saxaraha ka hooseyso waxaan isleeyahay haddii haweenkeena aan ka badbaadino foosha xanibanta ama foosha waqtigeeda dheeraado waa la yareyn karaa ama waa laga hortegi karaa dhibaatada keenta fistolada waxaana ku talin lahaa dhakhtar ahaan ama khibradda aan u leeyahay waa inaan dib loo dhigin in dib loo dhigo haweenta da-da yar uurka koowaad inay qaado iyadoon miskaheeda aysan xoog yeelanin waa talada koowaad talada baa aan bixinaya waxaa waaye in la helo daryeel caafimaad xilliga uurka uureyda haweenta uurkale iyo uurjiifta cunuga uurka ku jiro waqti ku habboon haweentu waa inay raadsataa caafimaad deg deg ah haddii ay ka shakiso foosheeda inay dheeraanayso ama ay xanibnayso too ku mid ay bilaanta kadhiyi cudurkaas kufurunka oo haddii kufaysiti weliba yee ku warantay sida yeen amaar ay ti iyo talooyinka iyo siyaasa bilaanta kale mayba kamid ahaa hooyooyinkii oo may dheeraayo isku furunka kadhiyi walyaabo badan dareemay eeda murugooday hadii kadib ala doonte dhalmada damba halaawtay amarka qale intaasa ka fikiraaya alxamdulilah dhakhtaran seedi dhakhtarka madanan seedi eedaha iin daawe maasha allah hada ilmuba si caadi aan dhalahay may meeleeraayoso fariin-eenka diri lahaayay iniyoo weydiyaan goobo caafimaadka oo dhakhaatiir walbiyo warsan isku caajisna xaaladiyo iyo la socdan wareysadan doctoor inseedan kuley meeleeraad hadiibiyo makaansha baka jara kuley way daaweeye hadiibiyo makaan la-aaninay dhibaato e laakiinse marka ma eri lahaaye maamadii dhalaas iniyo goobo caafimaadkee ka dhala umulso dhaqameed i walaas dhan iyo an weydiisano madaga dhalmada iyo taranka ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya maariya malaaq isaaq iyo waliba yay sheegtay intika wasaarad ahaan bilaanta iyo bulshada intiya kalaba iyo siyaayana wacyigelin arrintaan lakuga horseedo koraa walina yeh maaliya ka baaqday bilaanta uureyda inuu mar walba ka ag dhawaadaan xarumo caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowladka kuka eedan waliba wahay in marka hore wasaaradda caafimaadka waliba suubiday qorsho oo lakahela fadi qualified midwife sababtaas dartee bay dhawo waliba lagu furay iskool oo umulisayaal qualified iyo laga tababaro oo umulisayaal qualified iyo rural si oo aan daboolan baahadaasay intii oo t b a waldhalsiida oo isku furankan micnaha sii badada saas dartee marka waliba lansuubiya umulisooyinkaasay ee iskuulkaasi umulisayaalka laka furay doorkan kuwin oo wasaaradda caafimaadka qaadatay kaaso ku mid eh weli kale ku mid ee wasaaradda caafimaadka inteeda wacyigelin suubida oo wacyigelin suubiyayd wacyigelintaasayna weliba ka saabsanta intii oo lanka dhalnamay leeraays idoo bilaanta markiyo dareemo intay uurleynba kow isbitaalaadka kirinaada isbitaalka waliba ka jarahe xilligoo ancda barto unka horeyta madeeda uurowto xarunta kirinaata hadii oo mayleraay xilliga dhalmada len kooyta mayleraas isbitaalka
dhugunsudayaalka sharafta leh weliba rajay intay barnaamijkuuna siinka ifti mini halista isku furunka aada muhiimada hiilyowka bilaanta iyo saameyti iyo baahida lanqaba adeeg caafimaad oo la helo koraa dhammaantana weliba waajib noo saaran intuuna si wada jir ah anka shaqayna sidii unan baabi'i lahayni isku furunka waanan xaqiijii lahayni nolol caafimaad leh sharaf leh iyo barwaaqahan eh bilaantana soomaaliyeeda